dowladda soomaaliya ayaa goor dhoweyd ka hadashay qabashada xasan daahir aweys injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso afhayeenka madaxtooyada ayaa v o e da u sheegay in qabashada xasan daahir aweys ay noqonayso mid bilow u noqonaysa soo afjarista dagaalka kooxaha ay kala soo horjeedaan dowladda injineer yariiso ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay mowqifkooda u ahaa in si nabada xal loogu dhammeeyo khilaafka kala dhexeeya kooxaha kasoo horjeeda qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu ka waramo mowqifka dowladda ee ku aadan qabashada xasan daahir aweys mowqifka dowladda weligiis wuxuu ahaa in si xal ah nabadeyn iyo dib heshiisiin lagu dhameeyo khilaaf kastoo jira dhowr jeerna annaga waxaan ugu baaqnay kooxaha kasoo horjeeda dowladda oo nabadiig ah in wixii soomaali ahna si soomaalinimo ah wadahadal iyo dib heshiisiin wax walba lagu dhameeyo si aan ilmaheenna annaga isaga sii dilin oo aan dalkan u gaadsiino marxaladdaa hiigsanayna oo ah in laba kun iyo lix iyo tobanka doorashooyina ka dhaco marka runtii waxaan isleenahay mowqifka guud waa kaas arrintan hadda xasan daahir awees waxaan jeclaan lahaa in warbaahintan ay dareemi karto inaan hadda warbixin dheeraada ka bixin karin oo ka baxsan in dowladdu ay wax walba ku dhameynayso nabadeed iyo wadahadal aalahaasna maaragta waa arrimo dowladduna u taagan tahay socda laakiin faahfaahin intaas ka sii dheer oo arrinta xasan daahir awees ah maaragtay dhanka warbaahinta kama sii dayn karno hadda maxaa luga oo ay dowladda ku lahayd inuu isku dhiibo maamulka ximin iyo xeeb mase jiraa qorshe ay dowladda waddo oo xasan daahir muqdisho lagu keenayo runtii waa tan aan kuu sheegay arrimahaas o dhan waa arrimo maaragtay si hoose ay dowladdu wax walba oo ku saabsan sidii nabadeyn iyo dibheshiisiin loo heli lahaa loo dhammaystiro midda kale dhowr jeerna madaxweynuhu waa uu ku baaqay in kooxaha kasoo horjeeda dowladda cid alaale ciddii soomaali ah gacmaha aan u furnay oon leenahay miiska wadahadalada imaada si nabadna wax walba lagu dhameeyo marka waxaan rajaynaynaa arrintan inay noqoto mid bilow ah oo nagu wajahda dariiqaas isagaa oo soo afjarma soomaali soomaali la dagaalamayso kooxaha maaragtay ajaanibta ay ku dhex jira al-shabaabna ay aysan heli doonin cid ay la shaqeeyaan ayagana keeni doonta inay wadanka isaga cararaan ama lasoo qoqorto rajadaasna aada iyo aad bay noogu weyntahay sida xogaha kooxahan al-shabaabka dhexdooda ka imaanaya ay sheegayaan xasan daahir ma wato ciidamo iyo awood lagula gorgortami kara hadda maxay dowladdu muhiim ugu arkaysaa inay wadahadal la furto xilligan xasan daahir aweys arrinta gorgortanka waa mid maaragtay aan ka leenahay cid allaale ciddii soomaali ah annaga ma qiimeynayno maaragtay qofka iyo hubka iyo ciidanka uu wato waxaan qiimeynaynaa in xal siyaasadeed oo nabadeena oo dib heshiisiina uu dhaco baraaba dagaaladii ka dhacay maalied waa la socotaa oo ayaga dhexdooda ah khilaafkaas khilaaf un dad inuu kusii raao kusii socdo ma rabno sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo afjarmo ayaan rajaynaynaa dowladduna waxay wado ama gacanta eedsanaysana waa nabad iyo dib heshiisiin cid kastoo soomaali ahna waa u furan tahay annaga dhibkii laba iyo labaatan sana nagu filan kooxahan al-shabaab iyo ajaanibta la socotsan inaan meel uga soo wada jeesano wadankan annagaa iskale soomaali soomaali ay ku xal ku gaarto ayaan aragnaa dariiqa ugu haboon waxaan rajaynaynaa in guulahaas dhawaan maaragtay shacabka soomaaliyeed dareemi doonaan waxaa jira warar hoosoo sheegaya in xasan daahir uu u socdo dalka qatar horeyna waxaa u saareyd cunoqabateyn xagga safarka ah arrintaasi maxaa adinka dowlad ahaan aada ka ogtihiin ma u ogolaanaysaan inuu safro oo uu muqdisho ka dhoofo annaga dowlad ahaan waxaa naga go-an shaqsi kastoo soomaaliyeed si alaal siduu ku nabadgeli karo si alaal sidii nabadeynta iyo dib heshiisiinta looga qayb qaadan karo si alaala si cid kasta oo ku lug leh arrimo argagixiso ama arrimo maaragtay haddii ay maaragtay si babliga shacabka ugu sheegaan inay nabadeynta iyo dib heshiisiinta qaateen waxay keenaysaa ama fududeynaysaa in dowladdu ay garab istaagto wax alaal waxay qaban karta u qabato oo ah sidii qofkaas shaksiga soomaaliyeed oo muwaadinka ah runtii caddeeyey inuu nabad iyo dib heshiisiin iyo dowladnimo rabo in wax alaale wixii tasiilaada oo fududeyna dowladda ay sameynayso ay samayso taasna waxa ku xiran oo keliya waa shuruuddaas ah qofku inuu soomaali yahay nabad iyo maaragtay dib heshiisiinna diyaar u yahay
cabdiraxmaan cumar yariisow afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo isagoo jooga magaalada muqdisho qadka teleefoonka ugu waramayey waryaheenna falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha la joogta laantaaf soomaaliga idaacadda v o a washington ayaad dhegaysanaysaan